dhibaatiyo gaajiyo haraad baana hareerayaale dhulkeenna hooyo loo hagar baxaaba inaha qabdiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena yaynaanu kala harin waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo si kasta oo maqalkaada iyo hacdaaday idiin soo gaarayaba ku soo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka oo haddana kaloose wax walba aad dhegaysataan marka laga raba subaxnimada jimcaha mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal waa subax sabdiya taarikhdan ay ku aastaysan tahay siddeedda bisha lixaad ee juun sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka qodobada barnaamijka falaqaynta wararka saaka aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona saaxiibayaal dibudhis ayaa lashan lagu bilaabayo boondada degmada waa deegaanka leelabariga oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose oo dhowaan al-shabaab ay qarxiyaan faahfaahin ku saabsan ayaan barnaamijkan falaqaynta gorow idinkugu soo gudbi doonaa mooshan ka dhinaca guddogaxogeenka koowaad ee waa ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdullaahi sheekh raaan muudi ayaa laga dareemayaa magaalada caasimadda ee muqdisho wararka ugu dambeeya ayaad falaqaynta wararka ee saaka aad ku dhagaysan doontaa faahfaahin dheeraad ah ayaa saaka laga helayaa ee mas-uul ka tirsan hirshabeelle oo xalay lagu dilay degmada jowhar ee xarunta hirshabeelle warar kala duwan ayaana ka soo baxaya dalka mas-uulkaasi faahfaahin ku saabsan ayaana gorar idiin soo gudbi doonaa gudoomiyihii gobolka hiiraan ayaa waxaa xilka lagu qaaday wareeta ka soo baxda xafiiska madaxweynaha hirshabeelle ayadoona mas-uulka loogu magacaabay istaadireeta ka soo baxda xafiiska madaxweynaha hirshabeelle faahfaahin ku saabsan ayaana gorar idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal dowladda maraykanka waxay duqaymo cusub ay ka filiyeen qaybo ka mid gobolka shabeellaha hoose khasaare isku jir dhimashadii dhaawac ayaa lasoo sheegayaa xoogo la xiriira ayaan saaka falaqaynta wararka inkugu soo gudbi doonaa dhanka dabaddana mudaharaadyo ayaa lagagasoo lagaga soo horjeeda sharci baararka waddanka libiya ayaa ka bilowday magaalada tribul ee waddankaasi hadal halkaasi laga jeeshay mudaharaadyo halkaasi ka bilowday ayaan faahfaahin ku saabsan gorow idiin soo gudbi doonaa qodobada waxay soo kordhanta barnaamijkan aan ku gejirno ayaad maqal doontaan barnaamijka waxaa soo saaray inila socodsiid doon aniga xasanaa ee cumar axmed ibraahim saxiif ayaa barnaamijka farsaminaya mahad nuruur axmed soo saarista uu gacan ka geystay waa mar kale iyo falaqaynta wararka
عشقه إلهي أنت تاقي يذوب لي عيد أنا كديقي يقول عشقه إلهي أنت تاقي يذوب لي عيد أنا كديقي يقول وبيدا عرتمايو عيس يدا بدك بحيل يبورها علوم وبيدا عرتمايو عيس يدا بدك بحيل يبورها علوم عمري دتو يدا waxaa jira coliyo nabade ayriyo ilxoolaane amrigeed adduunyada waxa jira col iyo nabadi cayriyo ilxuunaanine iyo laba isxaashaday aawanadamay tegin caytaynu ku ogayn iyo laba isxaashaday caawanagamay tegin caytaynu ku ogayn adna calafka kuu qoran una seegi maaye caashaqa habaaycin adna calafka kuu qoran una seegi maaye caashaqa habaaycin wasigiyo wanaaguna hawanaalaguma oga waktigii ku ciiriyo wasigiyo wanaaguna wasdabaaraba waxaa ku caddayn karaa caamiyaha indhaaliyo wajdaba caraba waxaana ku caddayn karaa caamiyaha indhaaliyo ma og tahay curyaankaba ajaluuma waaye cayntaa wax loo yidhi
subax wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal kusoo dhada barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa e gobolka shabeellaha hoose wasiirka amniga ee koonfur galbeed ee soomaaliya saaqi cali hasubag ayaa sheegay in maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ay dayactir ku bilaabi doonaan buundada magaalada bariire ee xarun oo ah gobolka shabeellaha hoose waxa uu sheegay wasiirka amniga koonfur galbeed in buundada ay qarxiyeen al-shabaab kadib markii ciidanka dowladda ee deegaankaasi ay ku qaadeen weerar sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii dadka iyo gadiidka ayuu sheegay inay muhiim u tahay maristooda islamarkaana maalmihi ugu dambeeyey ay ka taagnayd dhibaatooyin aada u culus Eh, gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim cali aadan ayaa dhankiisa sheegay in ay adkeynayaan buundada injineera lagu talagalay inay u habeyn doonaan si wanaagsan ugu dambeyntii waxay sheegeen mas-uuliyiinta in dhisidda buundadaas ay keeni karto in al-shabaab laga saaro dhammaan deegaanada ay kaga sug yihiin gobolka ee shabeellaha hoose
hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yaynaanu kala hadin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba yayna subax wanaagsan idin leenahay falqaynta wararka ayaad dhegaysanaysaan raadiyo xadaadadu ayuuna ka imanay qaybaha hore barnaamijkana waad dhegaysanaysaan saaxiibayaal oo alla mooshin oo laga diyaarinayo gudwaxooyinka koowaad ee golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdullaahi sheekhraan muudi ayaa maanta waxaa la sheegan si xooga looga dirmiya magaalada caasimadda ah muqdisho waxaana socda kulamo madaxtooyada ay ku leeyihiin xildhibaano mooshin ka wada gudwaxooyinka koowaad ee golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdiweli sheekhraan muudi gudoomiya muudi ayaa lagu wadaa inuu sida dega ah dalka ugu soo laabto si uu dhankiisa u bilaabo isdifaacidda maadaama lagu wado mooshin aan weli soo shaacbixin howlaha mooshinkan laga wada gudwaxooyinka koowaad ee golaha shacabka iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa waxa- waxay wararka ay sheegayaan inay wadaan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya kuwaasoo la sheegay in garabka haystaan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farbaajo ilowraadii lagu kalsoonaan karo ayaa raadiyaha cadaada u sheegay in guuxa mooshinkan uu bilowday tan iyo markii golaha shacabka iyo baarlamaanka ee federaalka soomaaliya la horkeena sharciga doorashooyinka qaranka howlaha mooshinkan ayaa si xowlaha uga socda muqdisho waxaana la sheegayaa in weli aan si rasmi ah loogu dhawaaqayn maalmarintiisa islamarkaasna weli ay socdaan watasho ay wadaan xildhibaanada mooshin ka wada gudwaxooyin kale waa gudwaxooyin koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dabada ka riixaya mooshinkaasi wararka qaar ayaa sheegaya in gudoomiye mudug uu kasoo horjeedo sharciga doorashooyinka oo hadda hor yaala baarlamaanka federaalka ee soomaaliya cabdulle sheekhraan mudug ayaa haatan ku maqan dalka turkiga ayadana la rumaysan yahay inuu xilligan awood ku leeyahay inuu xaw- awood u leeyahay baarlamaanka soomaaliya waxaa la xasuustaa doorka uu ku lahaa xilka qaadista lagu sameeyey gudoomiyihii golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya professor maxamed sheekh cismaan jawaari oo xil ka tegay horaantii waa dabiiqada sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii Mantaba, yaynaanu kala hadin
subax wanaagsan ad leenahay falqaynta wararka ayaa dhegeysanaysaa raadiyo hacdaado ayuuna idinka himanayaa saaxiibayaal markaana mareykanka Ee, garsoore ku sugan maxkamad ku taalla magaalada minneapolis ee gobolka minneapolis ee wadankaasi mareykanka ayaa waxaa la sheegay in xabsi labayo toban sano ah oo iyo bar ay ku xukumeen maxamed nuur oo ahaa askari ka tirsanaa booliiska minnesota ee wadanka mareykanka maxamed nuur ayaa asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya waxauna ka mid ahaa saraakiisha ciidanka booliiska ee ugu horreysay ee ka muuqda booliiska mareykanka ee guddiga xeer beegtiga oo eegaya dacwadda dilka ah ee lagu soo ogay maxamed nuur ayaa helay laba dembi oo dila mid ka mid dambiyaashaasi lagu helay ayaa dilka darajada heerka saddexaad waxaase lagu waayay dilka darajada heerka labaad oo ciqaabtaasa ka badnaa ka badnaan lahayd midka hadda lagu riday maxamed nuur ayaa loo haystay dilka gabar caddaan ahayd oo lagu magacaabi jiray justin daymon oo u dhalatay waddanka australia nuur ayaa dilay australia oo dilay costin obadman oo buluuska wacday kadib marka ay baaqdi dareentay sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii
habar habar ma joogte haweeniyo rag ma kabaye subax wanaagsan ad leenahay falqaynta wararka ayaa dhegeysanaysaa raadiyaha cadaado ayuuna idinka imanaya saaxiibayaal ee hirshabeelle marka haddii aadna warar dheerada ee, ayaa ka soo baxaya kuxubaysan oo xalay gudaha magaalada jowhar ee xarunta hirshabeelle ku dilay guddoon ku-xigeenka deegaan la yidhaha gambul oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe dilkan ayaa uu ka dhacay bartamaha jowhar islamarkaana waxaa guddoon ku-xigeenka u geystay rag hubaysana kuna hubaysnaa bistoolada xilli uu ku sugnaa halkaasi isagoona u geeriyooday dhowr rasaas oo ay kaga dhifteen qaybaha sare ee jirkiisa wararka la helayo ayaa sheegaya in marxuumka la dilay lagu magacaabi jiray allah u naxariistee cabdirashiid xaaji maxamed kaas oo ahaa guddoon ku-xigeenkii deegaanka leera gambuulo oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe kooxii ka dambe dilkaas ayaa si dada goobta isaga baxsaday waxaana halkaasi marka dambe soo gaaray ciidamo ka tirsan buluuska hirshabelle oo goobta ka qaada meydka mas-uulkaasi ka tirsan ahaa ee mas-uuliyiinta deegaanka gambuulo ee gobolka shabeellaha hoose intaas kadib ciidanka hirshabelle ayaa waxay xalay ay jowhar gaar ahaan xaafadda falka uu ka dhacay ka sameeyeen howlgallada lagu baadgoobayo raggii fuliyey rasaastaasi waa falkaasi islamarkaana waxaa ciidanka booliiska hirshabelle ay ku soo qabteen howlgalladaasi tiro dhalinyaro ahaa oo looga sh- oo looga shakisan yahay dilka ka dhacay magaalada jowhar ee xarunta hirshabelle magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle ee waxaa marka qaarkood ka dhaca falal ammaanka la duka ah waxaana mas-uuliyadda sheegtaa rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab subax wanaagsan ad leenahay falqaynta wararka ayaa degeysanaysaan saaxiibayaal raadiyo cadaado ayuuna idinka imaanaya qeybihii dhexe barnaamijkana waan kusii saqaynaa
dhibaatiyo gaajo haraad baana hareerayaale dhulkeena hooyo loo hagar baxaaba inaha qabdiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala haray waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala haray hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag mankaba ayaynaanu kala haray hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala harin heerkay lujoogniyo waxaa lagu hamiyayaa kala habi weeye hodaniyo barwaaqaba waan heli karaynaa inagaysu hayne waa lama huraane howlaha danteena subax wanaagsan ad leenahay falaqaynta wararka ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadaalado ayuuna idinka imaanaya saaxiibayaal wareyta ka soo baxda xafiiska madaxweyne hirshabelle maxamed cabdi waare ayaa waa xilka looga qaaday gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaduna nin cusub loo soo magacaabay gobolka hiiraan cali maxamed caraale ayaa loo magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha gobolka hiiraan islamarkaasna waxaa uu bedelayaa yuusuf axmed hagar dabageed kaas oo ahaa gudoomiyaha gobolka hiiraan oo xilka laga qaaday kadib markii shalay uu madaxweyne hirshabelle maxamed cabdi waare uu ku eedeeyey inuu geysanayo dhibaatooyin aad u baxsan oo ka dhacay qaybo ka mida gobolka hiiraan xilka haysta yuusuf maxamed hagar dabageed ayaa ku soo aadaysa kadib markii shalay uu idantaas u jeeshay maxamed cabdi waare uuna ku eedeeyey falal guracan oo shacabka gobolka hiiraan uu sheegay inuu geystay sidoo kale maxamed raalle ayaa waxaa loo magacaabay gudoomiyaha gobolka hiiraan waxauna ka mid yahay musharaxiinta u tartana xilka madaxweynaha hirshabelle sanadkii hore ee labada kun iyo toddobiyo tobankii qaybugu dambe barnaamijka falqaynta wararka ayaan isla soo gaarnay taliska howlgalka militariga maraykanka loo yaqaana africom ayaa sheegay inay fuliyeen duqeymo dhinaca cirka ah oo ay ka fuliyeen deegaanka layidhaha tuuraturo oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose iyanoo taageero siinayay ciidanka ee dowladda federaalka soomaaliya ee danab hadal qoraal oo ka soo baxay xarunta dhexe ee africom ay ku leeyihiin magaalada stern ee dalka jarmalka ayay ku sheegteen inay bisha juun shanteeda weerar duqeyna ka geysteen deegaan layidhaha tuuraturo kuna dileen hal dagaalamo oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab sida oo u qornaa hadal ka soo baxay taliska qaaradda africom ee afrika ee fadhigoodu yahay dalka jarmalka qoraalka laguma sheegeen dadkii in dad rayid ah ay ku geeriyoodaan ama ku dhaawacmeen duqeynta ka dhacda deegaanka tuuraturo oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaa kaloo ay sheegeen inay ku raad joogaan warbixinada ku aadan natiijada duqeymahaasi si kastaba ha ahaatee hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha waxay horey ugu eedeeyeen africom in dad rayid ah ay ku dileen duqeymaha diyaaradaha ay ka fuliyaan gudaha dalka soomaaliya howlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayn qayb qayb la sheegtiyo habar habar ma joogte qayb qayb la sheegtiyo habar habar ma joogte gudan waxaa intaas ku dhan barnaamijka falaqaynta oo soo kasaa saaray la socosii aniga xasana cumar axmed ibraahim saxeefun farsameynaya mahadnur raxmadna soo saaristiisa gacan uu ka geystay tan intaan barnaamijkan dib dib ugu kulmi doono nabadda hada saxaabka soomaaliyeed